xilli abaar ba-an oo dadkiiyo dunyadiba saamaysay ee ka jirtay ismaamulka mandheera ayaa haddana waxaa ka socdo qaadashada iyo weliba diiwaangelinta kaarka codaynta ee doorashada sannadan ugu soo aadan ee labada kun labaatan iyo labada waxaana aada u yar markii aad booqato xarumaha laga qaadanaya kaarka codaynta dhaqdhaqaaqa goosashada kaarka codaynta maadaama dadka reer guraaga ah oo kasoo qaybgeli lahaa qaadashada kaarka codaynta ay abaartu saamaysay xilligaana ay la daalaadhacayaan baad iyo biyo u raadinta iyo weliba badbaadinta xoolahooda qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo weliba ganacsatada ismaamulka mandheera oo ku sugnaa mid ka mida goobaha laga qaata kaarka codaynta ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codaynta maadaama soomaalida tiradeeda iyo weliba tayadeeda shaki la geliya mar walbo qaadashada kaarka codayntana ay tahay meesha keliya ee lagu kala bixi karo maanta waxaan joognaa ofiska i b c waxaan samaynaynaa diiwaangebiska oo electionka exciskan wuxuu bilowday taarikh o maanta taarikh otina la jooga haddaad fiiriso say dadku soo baxayaan waa vota loo turnout ayaa ka jir dowladdan waxay ku dhawaaqday in muddo kordhis uu jirin oo taarikh tu hadday gaarto shaqadan ay istaagi doonto marka haddaan loo turnout ay mandheera ka noqoto waa nasiib darra marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa in la soo bax oo kuraa la goosta census population haddaad u fiirisa viavis votas turnout votas turnout waa mandheera county zaa'id uu u yaryahay waaga horena dowlad waxay dhahday waxaan waa waxa un darbi la fadhiista oo lasoo qori hadday noqoto votas turnout uu yaraada waxaa muuqani in wixii ay dad kenyaad kale ay naga cabanayen ay runte marka dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay soo baxaan ooy beenayaan hadallaan oo lagu haysta
dadka reer mandheera waxaan u baaqaya maanta waxaan joogaa i b c meeshii oo kaararkan oo kuuraha laga goynahay reer mandheera waxaan ugu baaqayaa furdad weynaan haysanaa inaan kuuraha goosana hadhow dad meeshii dadka u badatay lacagtan loo badinaa mase dowladdana aqoonsanaysaa reer madheera waxaan u baaqahayaa tafadaalini inaad soo baxdeen oo kuuraha goosateen infact mandheera iyo meelaha xalay laga tangazaynay gaarisa camal waa laga cabaaday laakiin mandheera saan u arkay waa fiican tahay si fiicana loo wadaa waa in umaatii yani loo hergele oo bahasha loo dhameeyaan raba tafadal oo loo goosta rag iyo bilcaan iyo dhallinyar wax loo kala haray ay jirin i b c waxaan u dirahayaa dadkii waxaa jirta dad odayaal oo baryahan oo iska xanuunsan jirana waa jirtaa covid nineteen dadkii oo qaar oo durarka la geen jirin oo tegi karin waxaan inka baaqaya i b c dadka in loo fududeeyo oo bedelka loo bedelo meeshay rabaan lisii idinkiina yani si cadaalada u shaqaysin ninkii meesha sheegtay ma meel kaliyaa loo qorin soo dadka yani waa walaalihiin waay magaaladiini waay hadda idinka north eastern hadda idinka idin horumarsan soo i b c waxaan u baaqayaa dadka odayaalka oo imaadaan ha looga gacan fududeeyo meeshay rabaanna ha looga qoro ay yaa la dhihin yani meeshaas ugu qoro yaa la dhihin tafadal i b c haddaad tihin maxamuud maxamed sheekh maxamudula fagar warbaahinta sta mandera